hoyo hawaayin hawaala loobin hoyo hawaayin labada waalid hoyo hawaayin wardheere ahaabee hoya hawaayin waxsiiska hooyo hoya hawaayin walaala dhowraa hoyo hawaayin hawaala loobin mageli baaro horaay manaaskiibaa gobnoohobaay gobnoobood geedalka waahayday maabaabaa socdaalaay socdaaloo sodoon maqnaahaday
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caruurey sheekaan ka sheekaynayaa sheekadaasi waa sheeko caruureed sheekay sheeko sheeko xariiro sheeko caruureed beri waxaa jiri jiray hooyo iyo aabbo waxay dhaleen wiil iyo gabadh wiilkaa iyo gabadha gabadhu waxay ayd gabadh caqli badan wiilkuna caqli badanoo saasa ma lahayn markaa gabadhii caqliga badnayd maalin ariga reerku reerbaadi ahayna ariba ayay lahaayeen xoolay lahaayeen ariga waxaa raacda maalinna gabadha caqliga badan maalina waxaa raaca wiilka bilaa caqliga maalintii dambe arigii oo jooga buuraha saylac u dhow daaqaaya ayaa waxaa u imaatay ayaa dacawa u intima arigii wiilkii bilaa caqligaaba ariga raacay wiilkii bilaa caqligaha arigii la jooga ayaa arigii dacawa cuntay neef ka mida ariga tiradiisu waxay ahayd sagaashan neef sagaashankii neef hal neef haddii dacawa cuntay maxaa soo hadhay siddeetan iyo sagaal baa soo hadhay siddeetan iyo sagaal neef adrhigii oo ah ayay inantii ninkii ree bila caqligaa wuxuu doonay inuu yidhahdo adhiga intuu neefkii ay dacwadugu cuntay intuu aasay oo god u qoday wuxuu doonay inuu yidhaahdo waxba lama cunin ariga waxba kama maqna adhiguna sagaashan neef ma aha casarka markay tahay adhiga loo imaanaya waa la tirinayaa adhigu hadduu sagaashan neef noqon waayo maxaa dhacay waa la qaraacaa wiilka yar ama waraabaha caawa loo xiraaya waraaba ma taqaanin haa waraabaha loo xidhaya caawa ma garatee markaa gabadhii caqliga badnayd ayaa meel ka aragtay isagoo god qodaya oo aasaya neefkii ariga ahaa markaasay ku tiri waryaha bilaa caqli neefkanaad aasaysid arigu sagaashan neef buu ahaa siddeetan iyo sagaal baa soo haray bilaa caqliyow xaggaad ku wadaa meel fogna way u soo istaagtay way ka caqli badan tahay isaga wuxuu is yidhi caqli dheeloo berri markii ay ariga raacdo waxaad tidhaahdaa maxay heetay ayadaa ariga laga cunay neefka laga cunay aniga laygama cunin ma garateen marka waxa dhacday arigii casirkiiba arigii lasoo kaxeeye gurigu imaaday guriga ariga markuu imaaday hooyadiiba u imaatay waa la kaxeeyey isaga wiil gurigu iska aaday habeenkii waa la iska saxay ariga lama tirinin nasiibkiisa subaxii inanti gabadh yarada caqliga badnayd baa raacday arigii markii subaxii o dhan la joogtay la joogtay la joogtay casirkii markeed hooyadii u imaatay arigii baa la tiriyey arigii wuxuu noqday tiradii aydii sheegay oo siddeetan iyo sagaal neef waxaa li neef baa maqan neefkii wuxuu noqday ceesaan ariga ka mida ceesaantan arig kasta magac buu leeyahay waxaa layidhi ceesaantii ina dulcas ayaa maqan ee aaway ceesaantii baa laba ayaa la raaraadiyo inantii yarad baa waxaa ku jiri hooyoy aniga ariga waxba laygama cunin maanta si fiican baanu la soo joogay dabeedna wiilkii yaraa ee bilacaqliga ahaa baa yidhi ayadaa laga cunay wiilka loo yar gabadhan loo yar waxa labadiina kii laga cunay waa la ogaan doona waxay tiri neefka asagaa laga cunay shalay casarkii buunu aasay neefka hadda la cunay neefka shalay la cunay maa isku eg yaa mi isku egin caruuray iskuma eka marka gabadhii bilaa caqliga wiilkii bilaa caqliga ahaa gabadhii buu rabay inuu been u sheego been ka sheego marka waxay ku tiri waryaa neefku waa neefkii shalay la cunay ee maaha neefkii maanta la cunay ee ogow dembi ilaahay baad ka gashay dembina hooyadaa baad ka gashay dembina ilaahay baad ka gashay muxuu yahay intaasoo dembi caruuray yaa dembina anaad iga gashay afar dembi waayo dembi waxayd ilaahay baad ka gashay oo been baad sheegtay dembina waalidkaa baad ka gashay oo maxaad ka sheegtay been baad u sheegtay dembina arigaad ka gasho waa dayacday hooyadina waxay tihi hawtarow arigu cashadaada waa hallow maalinta adiga laguu diro waa hallow waraabahaa loo xiray kabacdiina yaa soo badbaadiyey gabadhii caqliga badnay waxay tii hooyay maanta u dhaaf maalin dambe ma samayn doonee marka ha noqonina dad caqli daran ee waxaad noqotaan dad caqli badan yaa dardaarankii waxa weeye carruuray inaad caqli badnaataan inaad wax walba barataan inaad wax xiftidaan inaad fariido noqotaan inaydaan noqon dad nacsiya ah yaa aye asalaamu calaykum caruurta markay yaryar yihiin ilmaha yar ee hooyadu ay dhasho waxaan u akhrinaa hees laydhada hees caruureed ama geeraar
sidii bilaney bil dhalatay sidii biyo loo haraaday sidii burcad loo basaasay sidii guuguu la yeedhay sidii godliyo miyaradii sidii guun wiil ku curatay miyaan kugu goohay gacalo miyaan kugu goohay gacalo hobeeya hobeeya hobeeya hobeeyadu hadalba maaha caruurta lagu habaaye oo caruurta lagu sabaaye sabaa lagu seexiyaaye hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya dhammana wiilkahaygiyowa sadkuu rabbi kaheenayowa oo kiiyaan sugahayayowa hobeeya hobeey hobeeya adoo geeldhalay la jooga hoyo adoo laba go iyo shaadhle adoo gaaladii gumaaday hoyo adoo qori garaba ka haysta anigu gaboobo gahaadhi mayo